Maamulka gobolka Banaadir ayaa daaweyn iyo baaritaano u sameeyay carruur, danyar iyo agoon ee ku nool Xarunta Daryeelka Carruurta ee Maam Ugaaso. Maamulka iyo shaqaalaha gobolka Banaadir ayaa u tegay xarunta sidii ay u soo eegi lahaayeen xaaladda ay ku sugan yihiin carruurta. Maam Ugaaso ahna agaasimaha xarunta lagu xanaaneeyo carruurta, ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay, sidoo kalena sheegtay in ardayda ay qabaan baahiyo badan.
soo dhawaato maamo aadan ugu faraxsannahay maxay tuud imaatinkaaga ee, ma helna annaga madax noo imaato masaakiin waa noo imaataa annaga masaakiinaan meeshaan aan ku haynaa oo nahay marka aadan kaaga mahad celinaynaa aadan ugu faraxsannahay ee, daryeelka caafimaad oo maanta maxay tuud adiga iyo tiimkaaga ee, aanan tiradooda aanan soo koobi karin iyo maxay tuud hawsha caafimaadoo naloo qabtay daawooyinkii naloo keenay aadankaaga mahad celinaynaa jazaakumullaah kheyran aan idin leenahay soo dhowaada Ee, dabcan annaga waxaa waaye waa kusii darsanaynaa dad la iloobayaa nahay Ee, dowladda iyo imaatinkeeda iyo maayarka iyo waa ku wada faraxnay imaatinkooda Ee, laakiin maxay ahayd tood dowladda in muddo ahay joogtaa ilmahan ilmaha aan hahay boqol cunug ee, ku dhowaad waaye Ee, ilmo soomaaliyeed waaye ilmo shalay ee, dayacnaay waaye maantan alxamdulilaah een, daryeel caafimaad wixii aan awoodo daryeel waxbarasho een, inta qof insaana iyo ilmo ay u baahan yihiin u baahan yihiin waa isku day laakiin far keliya fool ma dhaqdo Ee, waxaan kuu dhiibanaa maxay ahaytood cadow agaasimo inaa maxay tahay madaxda naga gaarsiisid ilmahan madaxda berri waaye mustaqbalka berri waaye Ee, boqol cunugna ma sahlano waxaana mas-uul ka ah ee, dowladda markii laga soo tago dhowr wasaaradood iyo maxay tood gobolka banaadir marka laga yaaba inaan hor dhacayo maxay ahayd tood aad wax badan nooga wadana waa laga yaabaa soo dhowow agaasime Maxamed Cadow ahna agaasimaha waaxda caafimaadka gobolka Banaadir ayaa u mahad celiyey Maam Ugaaso sidoo kalena sheegay in ay garab taagan yihiin xarunta ilgaarna ay u yeelan doonaan.
maanta waxaan booqasho ku imaanay een, xarunta barbaarinta iyo daryeelka ilmaha danta yar ee maama ugaasa foundation sidii maama ugaasa sheegtay ilmaha carruurtan meeshaan ku xareysan waa carruur soomaaliyeed oo ku dayacnaa jidadka magaalada muqdisho Ee, maama ugaasa ayaa isku xil qaantay ayadaa soo aruurisay ee, ayagoo derbiyada jiifo ayadoo koolooyin ku dhuuqayaan meelaha oo jidadka iyo derjinooyinkaas ee, ayadoo roob ku da-ayo ayay kasoo badbaadisay ay meeshaan ay kusoo xaraysay hase yeeshee waxaa moodaa inay maamadu keligeed ay ku naqatay ee, dadkan caruurtan soomaaliyeed in ay wax loo qabto waxay u baahan yihiin wax kasta oo canug ah soomaaliyeed oo u baahan yahay ee waxbarasho ay kow ka tahay caafimaad ay ka tahay cuntadiisii meeshuu seexan lahaa nadaafadiisii waxyaabahaasoo dhan Ee, iyadoo aan lagu sapoorti garaynaynin oo qof kala shaqaysa waxaas aysan jirin ayay maamadu arrintaas u istaagtay muddana ay soo waday ee, intaana ay soo gaarsiisay oo arkaynay ilmahaas maalintii lasoo xaraynayay duruufta ka muuqatay iyo hadda say yihiin oo duca ay ku akrinayaan ay kula hadlayaan ay gab ay akhrinayaanoo tarbiyada ka muuqatay laakiin weli waxaa usii dhiman intaas iyo in ka sii badan in la geliyo oo investment ah oo waxbarashadooda lagu dadaalo een, caafimaadkooda lagu dadaalo een, maxaa la yidhaahdaa cuntadooda iyo waxyaabahaasoo dhan anaga maanta intaan shaqadan ka qabanay waxay ahayd shaqo oo mobile team ah oo aan jeegaraynayna caafimaadkooda iyo waxooda laakiin waxay u baahan yihiin waxaas iyo wax ka badan Een, waxaan ballan qaadaynaa qeybta caafimaadka ahaan inaan baahidaas dhammaystiri doono joogtayn doonana waxaan kaleeto ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed iyo dadka ganacsatada ah iyo dadka een, wa- indhayargaradka ah oo dareemi karo culayska ay leedahay een, sagaashan cunug boqol cunug oo agoon iyo isugu jirto maxaa la yidhahdaa dadan ilmahooda waalidiintooda iyo war u hayn inta lasoo wado meel lagu xareeyo jiifkoodii cuntadoodii kala nidaamintoodii tarbiyadoodii hal gabar ay ka shaqaynayso culayska ay leedahay qof kasta waa dareemi karaa meeshaas joog ee, dowladda u shaqeey ee, shirkad private u shaqeey hay-ad kaleeto u shaqeey waxaa naga saaran mas-uuliyad carruurta soomaaliyeed waxa aad ka qaban kartid oo hadal aa u dhihi kartid amba wax aa u qaban kartid waxaan codsanaynaa in ummaddan ee, carruurtan soomaaliyeed lala soo gaaro ee, wixii markii laisku daro ayay wax macno le ay naqon karaan inaan qof walbaba qeybtiisa oo ka qaato Een, waxyaabaha aadka hadda aan ugu aragnay oo ugu baahan yihiin waxaa waaye een, waxbarasho sidoo kaleeto waxay u baahan yihiin caafimaad oo intaan hadda aan u qabanay in ka badan iyo cuntadoodii iyo jiifkoodii iyo waxyaabahaas oo dhan marka gobol banaadir ahaan arrintaas gudoomiyaha gobolka iyo madaxda sareetana waa la sheergareeyey caruurtan iyo xaaladooda haddana waxaa indhahayga ku arkay riboodkaas waa ku celi doonaa hay-adaha kaleeto dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay arrintan imaam ogaaso iyo xarunteeda bal inay arkaan oo indhahooda ku arkaan intii wax ay ka maqli lahaayeen suuqa indhahooda ku arkaan